sheekhan wuxuuna weydiiyey waxaan aragnaa in badan imaamyada masaajidyada oo ku bilaaba salaada markay xirtaan alxamdu lilah shaafici wuxuu qabaa bismillah inay tahay ayad ka mid ah faatixada ka mid ah marka imaamyada noocaas oo kale ah haddii salaada lagu xirto salaada soo ma jabayso haddayse la yihahdo ma jabaysa la yihahdo salaadii maxaa dayl u ah waa su-aasha koowaad talabaad waxaan aragnaa in badan in ma'muumiin fara badan ay ku tukadaan meel aysan ka arkaynin imaamka ama samaacad ama microfon uu yaallo imaamu shaafici wuxuu qabaa ma'muumka waa inuu arkaa dhaqdhaqaaqa iyo ficilada imaamka waa inuu arkaa hadduusan imaamka arkayna qof imaamka arkayo wuugu jeedaa marka waxaan aragnaa dadka ku tukanayo meel aan imaamka iyo qof imaamka arkayo aan laga arkayn salaadaasi ma ansaxaysaa haddiise ugu farin yahay microfono keliya maan la xirano salaada maan ku xirano jamaacada marka ka dhacayso oo aan arki karno muuqaalkooda shukran
بسم الله الرحمن الرحيم وسيب الله إن شاء الله تعالى علم الكلمة الأولى سير الإيمان وأسسوك هذا سؤال مني أنا مريها هذا سؤال في عام ولا ترى سؤال هذا دري وحي مغلا سؤال في عام هاجر كل وحي كل سؤال وحي لو باهية وحي لو باهية ولو باهية وأنا شيبه مركا مدس بحاوه هريسة بسيك ولمد ورم madabka maxay ahda abi xaniifa yaa meeshaan xoog ku leh dadkan jooga bakistaaniyiinta say u badan yihiin walow in yaraa shaaficiya hadda aan ku arkay say u badan yihiin waa dad oo maxay ahday xanafi ah xanafina waxay qabaan bismi illaahi raxmaan raxiim inaan lagu bilaabin oo maxiisa ma qabaan in kor loo dhigo saas darteed saasaa caan ku ah marka in lagu xirto waa bannaan tahay waa fiican tahay waa culamo jirta wax dhibana kama jiraan haddii laakiin marka anu marka qaarkood waxaana xoogaa jeclayn salaadoo ku jibi manigi waa fiicanta salaad kuma jibayso laakiin dadkeena maxay ahaaday lama yaabo dadkaas laakiin dadkaan la yaabo waa qof shala bismillahi raxmaan raxiim ku bilaabi jiray markuu biriga bismillahi iska dhaafo sheekh waxaad ku aragtay bisiguu ka hadlayay inay rabaa dhici kartaa markasta waduba loo matay laakiin sideeda kale way iska caadiyo waxdhiba malahan markase waana bannaan tahay intaas haddaan mid kusoo koobaya midda kaleentood salaada waa sida sheekhuusu u sheegay oo safka markaysa ama imaamka u jeedo ama safki oo la xiriira la rabaa laakiin imaamkii waa ujeedaa uma jeedo laakiin safkii waa umuqayaa safka u jeediya sida meelahaan ku aragno ama maara meel oo safka aan la arki karin sida badan safka waa loo jeedaa albaabka maxay ahada kaaxiga waa furan yahay oo albaab xiran maaha marka waxa la diidaan waa meel xiran oo la isu soo gudbi karina inay tahay markasa shaafici waxa u diidanya oo shaaficiga ka sheegaan waa irid xiran oon laysu soo gudbi karna derbi idin dhexeeda oon meel laysu soo mara lahayn ama midda aad sheegayso kantooda maka iyo hadee wax ka hadlay maga jiraan badaas markasa iyada wax idinka dhexeeya ma jiraan laakiin dadkiina isu dhow codkuna hadduu soo gaarayo walow markaysaa ha noqdo gaarsiiye ama mikrofon hada qaato ama qof cod dheeraa jooga mikrofon marka hore ma jiri jirin marka isagaa codka gaarsiiha kor u qaadaya marka haddii codkaasu gaarayo marsa meel laysu gudbi karo isu furan ay tahay oon wax kale go-aan ahayn wax dhibaataa malaha mana ku arag sida badan waa waa markasa marka wax dhibaataa kuma jiraan waana bannaan tahay culimada kaleta oo gudbiha
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مسائل sideedaba masaa-il fiqhiya hadday tahay waxay u badan yihiin fuqahadu badana waa isku khilaafaan masaa-isha laakiin haddii khilaafkii la sheego masaa-isha ku jiray madhabka shaaficigana imaamku sida waqooyi iyo ayimada kale la sheegay wax loogu laabto hadda ma jiraan sheekh axmed waxba kama tegin laakiin waxaana wax yar maadaama tacliiq uu yiri sheekh axmed tacliiqaas bisinka rabaa wax yar ka taabto sheekhu wuxuu ka dhawaajiyey in uu la yaabay nin awal bisin ku bilaaba jiray haddana muxuu ahaa bisinkii inuu inaan lagu bilaabo karinin ay u muuqato horta masaa-isha khilaafiga iyadoo markii khilaafku uu adilo cuskan yahay in lagu degdegahay aysan wanaagsanayn ayaa haddana masalada markay khilaafi tahay dhinaca tarjiixa la raacaa culummada ilaahay aqoonta u siiyey baabkooda ayaana loo raacaa mashaaikhii dambe oo muxadidiinta ahaa marka bisinka la weydiiyo waxay dhihi jireen yacrifu man lahu adnaa dawr fi cilmi alxadiid biana hadihi almas'ala daatu wajhayn culumta xadiidka qofka ka yaqaana oqoon lagu yeesho inta ugu yar wuu fahmi karaa in masaladan ay laba weji tahay oo bisinka inuu faatixada kamid yahay iyo inuusan kamid ahayn la isku haysto laakiin marka dhinaca tarjiixa la yidhaahdo bisinku inuu faatixada kamid yahay ayaa rajxan culummada islaamka ee maqaaladooda la cuskado ee masaa-ishaas aada uga hadasha waxaa kamid ah xaafid ibn xajar alcasqalaani oo a taqaanaa sheekhu ahlilxadiid ama imaamu lmuxadisiin ama xaafid lkabiir ama xaamilu liwaai sunnati nabawiya magacyadaas oo dhan ninkii mutay oqoonta cilmiga xadiidka ibn xajar wuxuu leeyahay saddex sabab oo asbaabu tarjiix mid walbaaba ay tahay ayaa axaadiidta labada qaybood oo soo aroortay qeybka bisanka sugaya lagu xoojiyaa sababka koowaad waxa weeye kahratu duruq riwaayaadka kusoo aroora asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam ee qaar warinayo bisinka qaarna uu warinayo bisinka inaan laga bilaabayn alxamdulilahi laga bilaabayo waxaa riwaayaadkaas badan riwaayaat lbasmala asxaab badana laga wariyey anas bin malik iyo cabdullahi bin bakfil in la yihaahdo ayaa waxay warinayaan in bisinka laga tago marka maadaama laba saxaabi keliya ay yihiin waxa bisinka tarkigiisa warinaya waxaa ka badan kuwa warinaya ifbaadka waa sababka koobaad oo dhinacaas lagu rajaxo bisinka sababka labaad oo lagu rajaxahay waxa weeye anas bin malik oo labadii saxaabi oo bisinka ka tegidiisa werisay ka mid yihiin riwaayo kalou leeyahay iyaduna saxiixa oo ah ihbaatulbasmala bisinkii inuu nabigu aqri jiray calayhi salaatu wasalaam waxay taasi sii xoojinaysaa dhinacii kale waa sababu tarjiix labaad sababu tarjiixa saddexaad waxa weeye qaacido caama oo muxadisiinta iyo culamada oo usuulka oo dhani ay yaqaanaan mas'ale markii laba daliil kusoo aroorto oo midna diidan yahay naafiya midna uu yahay muhbit oo uu sugayo mas'alada labadii labadii daliil waa istacaarudeen cilmu dafci liqdiraabi can ilnusuus cilmiga la yihah marka lala laabto yuqadamu muhbitu cala annaafi marka al ihbaatu muqadamun cala annafyi waa tarjiix labaad axaadiidta sugaysa xukunka ayaa la rajaxayaa maadaama ay yihiin axaadiid ulihbaat marka waxaan u malaynayaa ibni xajar kabacdi cid hadda masaladaas dhinaca kale rajaxday nama soo gaarin mana u malaynayo asal ahaana sheekhu sida uu sheegay way masalada waa masale khilaafi ah marka masale khilaafi laazama hore khilaaf ka jiray lana rajaxay dhinac wax hadda la isku tashwiishiyo ma ahan wabillahi tawfiiq